soomaaliya waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya gaar ahaan maamulka koonfur galbeed iyo galmudug oo doorasho ay ka dhacisay intii ay doorashada socotay waxaa soo baxayay cabasho laga muujinayo oo hanaanka doorashada ku aadan waxaa ugu dambeeyey midooda musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo mararka la gedisan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan wariyaha v o a ee muqdisho siinab abuukar maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirta magaalada muqdisho kasoo dirtay xilli maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen cabashooyinka laga muujinayo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan ka bilaabatay muqdisho iyo deegaanada maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay uu shir uga socday magaalada muqdisho ayaa bayaan ay soo saareen xalay ku tilmaamay doorashada in ay tahay mid boob ah oo aysan qaadan karin iyagoo dalbaday in la hakiyo doorashooyinka shirna laysugu yimaado si loo suxo qaladaadka jira siyaasiyiin iyo dhinacyo badan ayaa ka hadlay walaaca laga qabo doorashada iyo go-aanka midooda musharaxiinta doctor xasan faarax xujaale waa sanatar ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna ka hadlayaa aragtidiisa marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan voice of america iyo ummadda i dhegeysanaysa intaba runtii arintan doorashada waa arin nasiib dare ayaan ku tilmaamaynaa dalkao dhan doorashadan doorasho hadda la dhihi karo legitimay leedahay ama sharciyad bay leedahay ma jiro maxaa yeelay weligeen qaab iyo nooc doorasho aan la arkin baa dalka ka socota bal waxaa ka dhacaya maamul goboleedyada qaarkood oo doorashada bilaabay wax la arki karo oo la maqli karo ma aha wax la qaadan karan ma aha midooda musharaxiinta go-aankay soo saareen ama warmutgeedkay soo saareen waa arin saxa waa arin looga baahan yahay doorkooda inay qaataan maxaa yeelay mar horaa laga rabay arrimaana inay ka hadlaan maxaa yeelay murashaxiintu waa kuwa la filayo inay ka soo baxaan mas-uuliyiinta qaranka marka walwalkay soo jeedeen waa arrin meesha ku jirta midowda musharaxiinta ayaa sidoo kale bayaanka ay soo saareen ku sheegay in ay luntay kalsoonidii lagu qabay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay ka kala amar qaataan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada hase yeeshee guddiyada doorashada weli kama hadlin eedeynta loo jeediyey senator xujaale ayaa sheegay in walaac badan ay ka qabaan nidaamka ay ku socoto doorashada loona baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo arrintan ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha waa ninka mas-uulka ka ah socodsiinta doorashada iyo hufnaanteeda waxaa kalsooni darada ummadda soomaaliyeed laga ka dhacay kalsooni xumada ka dhacday ninka iskale mas-uuliyadeeda kow iyo laba waa asaga iyo dowladda xilgaarsiintiisa waxa laga rabaa waa uu jeedaa waxaa dhacay waxaa laga rabaa go-aan inuu qaato go-aankaasoo ah inuu bedelo dhammaan uu hakiyo nimanka doorashada wada guddiga doorashada wada ee ka shaqaynaya inuu joojiyo sidii kalsooni shacbiga soomaaliyeed u helo iyo dadka murashaxiinta ay u helaan waa inuu ka hakiyaa shaqada guddi cusubna sameeya oo deg deg ah bayaanka midooda musharaxiinta ayaa imaanaya iyadoo dhowaan ay kulan yeesheen midooda musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare rooble kaasoo looga hadlay walaaca musharaxiinta ay ka muujiyeen doorashada golaha shacabka sida ay ku socoto wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga galmudug cabdixakiin cali guure ayaa v o a u sheegay in waxa dalka ka socda ay yihiin wax ka baxsan heshiiskii la gaaray
saynab walaal waad mahadsan tahay doorashadii ka dhacday dalka haddaan ku horeeyo doorashadii ka dhacday muqdisho ee kuraasta waqooyi iyo tii ka dhacday koonfur galbeed iyo tii ka dhacday galmudug intaba run ahaantii doorasho ma ahayna waxay ahaayeen xolasho sababtoo ah haddii qof yidhaahdo doorashadan ku dhisan four pointy five-ka ee beel kasta ay soo xolanayso qofkii ku mateli lahaa afartan sane soo socota dowladnimada oo mas-uulkooda ay ku aamini lahaayeen in shaksi yiraahdo anigaa garanaya ciddaas qofka ku haboona ayagu ma dooranayaan anaa usoo dooraya ayagu ma dooranayaan runtii taasi doorasho maaha ee waa xulashaan dhihi karaa in afar qof oo iska dan leeyihi ay yidhahdeen maanta anaga ummadaha soomaaliyeed masiirkoodii go-aanka gaareen runtii wax fiican maaha dhanka kale qolooyinkan midooda musharaxiinta run ahaantii in laga yacni qolo kasta oo maanta yacni u doodaysa ama u dagaalamaysa in wax hagaagaan ama la soxo doorashada dalka runtii waxaan dhihi karaa yacni waa dad isxilqaamay oo maaragtay mas-uuliyad issaaray waa mahadsan yihiin dhanka kale aniga shaksiyan aragti ahaan aragtida maanta aan ka qabo dalka iyo siyaasadiisa iyo doorashadu meesha ay marayso run ahaantii dalku maanta totally wuxuu joogaa xaalad aad iyo aad u khatara waa meel aan dhihi karo waxay u dhexeedaa qaran iyo qaran la-aan bay u dhexaysaa soomaalida waxaan u sheegayaa inay u istaagaan badbaadinta qarankooda iyo dowladnimadooda inkastoo cabasho laga muujinayo doorashooyinka dalka haddana waxaa jira dad aaminsan in si wanaagsan ay howsha ku socoto xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdinuur maxamed yuusuf ayaa difaacay qaabka ay doorashada ku socoto walow ay dhaliilo jiri karaan aniga waxaan ku arkaa in dalku uu maaragtay horumar uu sameynayo dhinacyada doorashada maxaa yeele waan ognahay waxaa kasoo bilaabatay hadda iyadoo baan doorasho iyo nidaam midnaba jirin waan soo marnay waxaan soo marnay iyadoo maaragtay hogaamiye kooxeedyo ay maaragtay ay ay ay ay ay maamulayaan doorashadan soo marnay waxaan soo marnay iyadoo hal oday oo ogaaska reeran keliya uu soo qoraayo mudanihii ama xildhibaankii beesha matala uu soo qoraayo waxaa kusoo xigtay iyada oo hore loo kacayo konton iyo kow xildhibaan konton iyo kow oday erga ah ay soo dooranayaan xildhibaanka reerka waxaan soo waxaa hadda aanna muuqanayso in maaragtay dee hore loo kacay si kastoo ay ahaato guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in ay soo gaareen cabashooyinka la xiriira doorashada aqalka hoose ee dalka ka socota ayna wadaan baaritaan ku saabsan cabashooyinka lasoo gudbiyey sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan sheegay in aanay aqbali doonin wax kasta oo baalmarsan hufnaanta doorashada isagoo faray guddiyada in ay doorashada u maamulaan si lagu kalsoonaan karo seynab abuukar v o a muqdisho